بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار arrinta ku saabsan in maaragtay dersiga safxadii iyo la sheego carabigana inta carabiga la akriyo kadib af soomaaliya loo bedelo waan samayn karnaa dhib malaha lakin anigu waxaan u dul marayay oo aan carabiga isaga dhaafayay in waktiga oo nagu yar darteeda aan ka faa'iidsano oo qofka xoogaa carabiga yaqaanaahi waa uu fahmi karaa sababtoo ah badanaa wax kama tago boqolkiiba sagaashan sagaal shiikha maaragtay hadalkiisa waan keenaa marka in la yiraahdo mathalan laa nadri garan mayno kayfa haadaa sida kan uu yahay lianna haadaa maxaa yeela kani min uu kamid yahay dhaqankii soomaalida iyo laqbihii yaad moodaa dadka qaarkood inay u barteen laakiin ugu waqti badanaa taas ku dhuma ilaahay amarkiis marka laakiin haddii loo bato in saas loo akriyo waan samayn doonaa haddii la yiraahdo dhib ma laha laakiin hadda bal sida horean ku wadaynaa si aan waktiga uga faa'iideysano bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah amaa bacd kolley waxaan ku jirnay xadiidkii afaraad oo ibnu mascuud oo ka hadlayay abuuritaanka bani aadamka iyo sida uu ku bilowdo iyo in risqigiisa iyo ajashiisa iyo camalkiisa iyo la qoro inuu liibaanay iyo inuu dhur darsaday iyo in maaragtay dadka qaarkood ay isbedeli karaan oo camalkii ahlu jannaha iyagoo muddo dheer sameynaya ay kadib isbedeli karaan oo kolley xoogaa qalbigooda wax ku jiraan sida sheikha kitaabka sharxa uu sheegayay xadiidkaasaan ku jirnay iyo faa'iidooyinkii laga qaadanayay faa'idada koob iyo tobanaad ana aruuxa fi ljasadi marka masalada horta safxada ilaahay amarkiis waxaan u malaynaa anigu dabcada aan haysto iyo dabcada la soo geliyey oo la idin soo diray waxaa dhici karta inay kala duwan yihiin marka sidaa darteed ma ma garanayo si looga faa'iideysan karo sababto midda anugu hadda haysto waa dabco cusub oo maaragtay soo baxday sanadkii hadda dhammaaday kun afar boqol ko iyo afartankii soo baxday idinku midda haystaan kolley waxbay ka horeysaa waxaan isleeyahay marka safaxaadku isma laha kolley saasaan qiyaasayaa hadda calaa kulli xaal dabcadan hadda anugu aan haysto u malayn maa iyadoo b d f in la helaayo sabxada hadda aan akrinaayo waa boqol iyo sagaal iyo toban laakiin waxaa ka dhib yar midan aan idiin sheegayo maadaama xadiidkii afraad aan ku jirno oo ina axadakum yujmacu khalquhu ah faa'iidadii koo iyo tobanaad marna waa sharax marna fawaa'id buu sheegaa faa'iidooyin buu shiikhu sheegayaa faa'iidooyinkaan ku jirnay faa'idada koo iyo tobanaad marka waxaan umalaynaa qofku waa heli karaa taas ana aruuxa fi ljasadi tunfakhu nafkan walaa naclamu alkayfiya shiikhu wuxuu leeyahay ruuxdu waa lagu afuufaa jasadka laakiin anagu sida loogu afuufo garan mayno waa wax naga qarsoon waxayna lamiduu leeyahay hadalkii alla uu yihi wamaryama bnata cimrana alatii axsanat farjaha fanafakna fiihi min ruuxina maryama binti cimraan oo nabiyullahi ciisa dhashay ee alla uu ka hadlayaa oo tusaalena looga sameeyey farjigeediiyay ilaalisay oo xaaraantiiba iska ilaalisay fanafakna fiihi min ruuxina waxaan ku afuufnay baa alla uu leeyahay ruuxdeenna yaan ku afuufnay oo malakul jibriil yaa jeebkeeda ku afuufay jeebka waxaa loo yaqaanaa carabi ahaan meesha diraca madax laga geliyo waa dhinacaas kore yuu ku afuufay marka saasay marka ku qaaday uurkii nabiyullaahi ciisa shiikhu marka wuxuu leeyahy walaakin laa nadri kayfa hada taas sida ay ku dhacda anagu garan mayno oo waa wax naga qarsoon umuuraha qeybka ay ka mid tahay faa'idada laba iyo tobanaad ruuxdu waa jismi sababtoo maadaama la afuufayo le waa la afuufay waa wax maaragtay jismi ah oo qaraleh buu ka wadaa marka badankii bay marka gashaa fataxullu fi badan marka jismiga aan ku sheegnay ruuxda oo waa jismi aan leenahay ma annaga jirkoonnii oo kaley ruuxdu tahayo waa wax adag oo laf iyo hilib iyo seed iyo harag iyo ka samaysan mase waa wax kale jawaabtu wuxuu leeyahay shiikhu bani aadamku taa garan maayaan buu leeyahy ruuxdu waxay ka samaysan tahay garan maayaan buu leeyahy laakiin waxaan leenahay sida alla u yidhi ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي waxay ku weydiinayaan ruuxdii bay ku weydiinayaan waxaad tidhaahdaa ruuxdu amarka alley ka ahaatay sheekh islam ibnu taymiya wuxuu yidhi nimankan mutakalimiinta la yidhaahdo waa nimanka cilmi kalaamka iyo ku mashquulsan oo iyagula maaragtay allah cilmigii ku saabsanaay baan maaragtay ka warramaynaa kutuba ka alifaynaa diintana waan difaacayna waxaasay yidhahdaan laakiin iyaga laftooda dhunsan oo inxiraaf badan uu ku jiraa inkastoy kala sokeeyaan iyo wal falaasifa falaasifadii falaasifada guud ahaan haddaad falaasifa maqasho badanaa muslimiin laguma sheego inkastay qaarkood ay islaam sheegtaan laakiin falaasifadu guud ahaan dad diin shaqo kule ma aha waa dad rususha khilaafsan badankood oo si kale wax u fiiriya oo isla weyn oo ambiyadaba iskala weyn oo aad baan waxu naqaanaa yidhaahda oo marka waqtiyada horena waa jiri jireen oo maaragtay nebiyada hore ay joogi jireen kadib rasuulka sal ll ly slam rasuulka sal ly slam waqtigiisa kadibna way joogeen ilaa ay haddana waa joogan wax falaasifo lagu sheego waa faylasuuf baa laleeyahay kaas marka maadaama nimankaas mutakalimiinta iyo nimanka falaasifada ahi aanay cilmi sharciya u haynin oo ku saabsan ruuxdii yay xoogaa isku dhex yaalaan buu leeyahay sheikhu ibnu taymiya markaase qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxdu waa carad macnaha waa uun tilmaan keliya uu badanku u leeyahay sida maaragtay qofka loogu tilmaamo dhirir iyo gaabi iyo caddaan iyo madow marka waa un tilmaan bay leeyihiin qaarkoodna waxay leeyihiin nimankaas mutakalimiinta iyo falaasifadu ruuxdu sideedaba waxaa laga wadaa ruuxda sideedaba waxaa laga wadaa waa dhiiggay ku leeyihin wax kale maba ahaba dhiigga baniaadamka ku jira waa qaarkoodna waxay yidhaahdeen ruuxdu waa qeyb ka mida bani aadamka sida gacantiisa iyo lugtiisa oo kale marka yani isku dhexyaac badan baa ka muuqda nimankaas iyo inaanay wax u kala socnayn oo maaragtay hawtulhamag isaga jiraan laakiin ahlu sunnuhu waxay leeyihiin yani warkii ibnu taymiya meeshaas ku dhamaaday sheekh ibnu uthaymin marka wuxuu leeyay ahlu sunnuhu waxay leeyihin alruux min amri illah ruuxdu amarka alle xaggiisay ka ahaatay laakiin annagu waxaan rumaynaynaa wixii aan ka garanno tilmaamaha ruuxdu ay leedahay oo kitaabkii sunnada lagu sheegay tilmaamaha marka ruuxdu ay leedahay waxaa ka mid a alle qowlkiisa uu yidhi qul yatawafaakum malaku lmowt aladii wukila bikum waxaad ku tiraahdaa waxaa idin oofsanaaya oo naftiina qaadaaya malaku mowtkii adinka laydin wakaashay iyo wa qowluhu alla qowlkiisa uu yidhi xataa idaa jaaa axadakum lmowtu haddii qaarkii haddii midkiin uu maaragtay mowtka u yimaado oo geeridii ay u timaado tawafathu rusuluna rususheennii ayaa ruuxdii ka qaada waa malaa'igta la soo diray waay waxaa marka xadiidka saxiixaa ku jiray buu leeyahay shiikhoo ku sugnaaday oo rasuulka sal ly slam ka ansaxday in malakulmowtku haddii uu ruuxda qaado oo uu maaragtay ka saaro jirkii ay ku jirtay qofkaas dhintay hadduu ahlu janno yahay allaha naga maaragtay dhiga ahlu jannaha kuwo ka mid ahe malaa'igtii baa waxaa maaragtay ay wataan oy la imaanayaan kafan bay la imaanayaan oo ay jannada maaragtay ka keenaan iyo sidoo kale cadar ay jannada ka keenaan manaa cadarka meydka la mariyo waxoogaa jirkiisu maaragtay inuu ku adkaado iyo la rabo iyo yaa xanuud la yidhaahdaa marka ruuxdii bay waxay ka qabanayaan malakulmowdki yay ka qaadayaan oo wakti yarna xataa u sugi maayaan horey ka qabanayaan ruuxdii ka qaadayaan kafantaasay gelinayaan markaasay samada la aadayaan waa xadiid marka imaam axmed uu weriyey saas arrintaasi ku jirtaa iyo abu daawuud ay weriyeen marka ruuxdii wuxuu leeyahay sheekh cuthaymiin waa jismiguu leeyahay laakiin yani ajsaamtii adkayd ee qarada lahayd oo teenoo kale ahayd maahan buu leeyahay ilaahay maaragtay sida ruuxdu ay tahay garanaya ruuxdu marka waa wax cajiibla buu leeyahy sheikhu oo xaalad bay leedahay marka la hurdaayo jirkii bay ka tegaysaa laakiin maaragtay bixid oo dhammaystiran maaha oo de maaragtay qofki qof dhintay maahan oo ruuxdii si fiican u faaruqi mayso calaaqa weli jirta xiriir baa weli jira laakiin waxaad arkaysaa buu ku leeyahay ruuxda adigoo maaragtay meelo fogfog aadaysa oo wareegeysa waxaa dhici karta maaragtay adoo adduunka meesha ugu xageeya jooga in meeshii kaleo cagsigeeda ahayd oo kumanaan kilomitira iyadoo maaragtay wareegeysa aad riyo ku aragtuu leeyahay waxaa dhici karta inaad maaragtay diyaarad raacduu ku leeyahay waa waxaas o dhan waa waa riyo ruuxdii baa macnaha aad tegaysa ama gaari baad raacaysaa de waadna hurdaysa oo bustahaadii aad ku hoos jirta laakiin dhulkaasay wareegeysaa marka marka ruuxdii ruuxdii marka jismiga ma aanay faaruqin faaruqitaan dhammaystiran marka ruuxda arrinkeedu waa arrin aad layaab u leh buu leeyahay sheikhu kana garan mayno ilaa wixii qur-aanka iyo xadiidkana loogu sheegay moogi wixii aan garan weynana waxaan u maaragtay tala saaranaynaa allah ogaalka waxaas allaan u tala saaranaynaa allaan u daynaynaa marka wuxuu ku leey shiikhu maadaama adigu naftii macnaha adiga ee kugu jirtay aadanba garanayn oo ruuxdii adiga kugu jirtay aadan maaragtay garanaynin xaalkeeda sidee yaad isugu dayeysaa buu ku leeyahay inaad garato tilmaamaha alle sida uu ugu tilmaaman yahay farqi baa u dhexeeya inaad tidhaahdo anigu maarata tilmaantan maqalka alle iyo aragga alle iyo cilmiga alle iyo qudrada alle iyo iraadada alle iyo inuu maarata khalqiga o dhan ka sarreeyo iyo kulligood macnaha waan garanaya sifa macnaha carabi ahaan waa la garanaya waa la fahmaya inaad tiraahdo iyo sidaasuu ugu tilmaaman yahay tilmaantan farqi baa u dhexeeya kayfiya la yidhaha markaad tirahdo sidaasuu ugu tilmaaman yahay marka haddaa- haddaadan alle adugu arag sidaad u dhihi kartaa sidaasuu ugu tilmaaman yahay oo kayfiya aad u sheegi kartaa wax shaqada ah maaha waxaad gaartayna maaha marka ma- macnaha sidaad isugu dayi kartaa buu ku leeyahay inaad garato kayfiyadii tilmaamaha alle sida uu ugu tilmaaman yahay waa macnuhu isagoo alle maaragtay ah mid ka weyn in la koobo waa ka weyn yahay alle marka haddii adigu naftaadii iyo ruuxdaadii aad garato oodna ogaato inaadan awood u lahayn in tilmaamihii alle kayfiyadooda aad garato si kastoo xaalkaad uu yahay ha isku dayin inaad maaragtay kayfiyadii aad gaarto sidoo kalena haba su-aalinba oo kayfa stawa oo kale ha dhihin sidee alla maaragtay carshigiisa uga sara maray ha dhihin sidaa darteed imaam maalik wuxuu yidhi markii la weydiiyey see alla carshigiisa uga sara maray waa bidcuu yidhi su-aashaas sideedaba kayfiye laysweydiinayo ee sidee alla ugu istiwooday yaa bidca sababtoo ah wax lagu diray maaha wax la gaarayana maaha sababtoo waa na- qayb bay naga tahay maxaad marka u weydiinaysaa marka tusaalahaas ku saabsan ruuxdii bani aadamka waa xujo lagu qanco oo qancinaysa qofkii baarbaaritaan ku waday kayfiyada tilmaamaha alle olaha waxaan raadinayaa sida alle tilmaamahan ugu tilmaaman yahay tanaa kugu filan buu ku leeyahay marka inay kaa joojiso raacraacaas iyo raadraadintaas iyo weydiintaas marka maadaama addoonkii aanuba cilmi u lahayn ruuxdii asaga maaragtay jirkiisu uu ku taagnaa sidee buu marka u damci karaa inuu ogaado kayfiyada tilmaama alle yani sida alle ugu tilmaaman yahay farqi baa u dhexeeya marka inaad tilmaanta alle aad garato oo aad alle ku garato oo aad alle ku caabuddo oo aad alle ku weynayso iyo inaad tirahdo saasuu ugu tilmaaman yahay farqi weynaa u dhexeeya faa'iidada saddex iyo tobanaad malaa'igtu waa addoommo ayaga laftooda amarna la siiyo waxna laga reebo maxaa daliil u ah marka oo xadiidka ku jira xadiidka ibnu mascuud maxaa marka ku jira oo arrintaa ku tusinaya in malaa'igtu ay yihiin addoommo la amro iyaga waxna laga reebo waxaa ku tusinaya buu leeyahay rasuulka sal l slm qowlkiisa uu yidhi fa yu'maru biarbaci kalimaatin afar kelmadood yaa malagii la faraa yaa faraaya marka waa allah amarkaa waxaa bixinaya oo malagii maaragtay la hadlaaya oo amarka siinaya waa allah faa'iidada afar iyo tobanaad iyo xadiidka laga qaadanayo in afartan shayoo la sheegay oo ah qofka risqigiisii iyo inta uu noolaanayo iyo wax uu samaynayo inta uu nool yahay iyo inuu yahay mid dhur darsaday iyo mid liibaanay ama mid liibaanay afartaas shay waa wax bani aadamka lagu qoray laakiin taa macnaheedu mu- wuxuu yahay in aanan la imaanin asbaabtii risqiga lagu helaayay tusaale ahaan jawaabtu waxay tahay maya buu leeyahy sheikhu ee anagu camalkii waan samaynaynaa asbaabtiina waan la imaanaynaa asbaabta aan samaynaynana sideedaba waxay raacsan tahay risqigii bay raacsan tahay iyada lafteeda oo asbaabtaasaa lagu helaa ee meel iska fadhiyo risqigaa kugu imaanaya alla kuma dhihin faa'iidada shan iyo tobanaad waxay tahay in malaa'igtu ay wax qoraan haddii qof nagu yidhaahda buu leeyahy shiikhu luqada ay wax ku qoraan maxay tahay ma luqa carabiya wax ku qoraan mase luqa suryaaniya awil cibriya mase luqa cibriyay ku qoraan waxaa dhici karta suryaaniyada iyo cibriyada dad badan inaysan aqoonin waa laba luqo oo loo isticmaali jiray kutubtii naga horeysay yani towraad iyo injiil iyo loo isticmaali jiray suryaaniyadana hadda kolley waxaa isticmaala kiristaanka qaarkood oo weliba aan badnayn oo eh, suuriya qaarkood ay joogaan qaarkood ay eh, ciraaq joogaan marka kuwa ku hadlaa waxaa la sheegay in laba magaalo aan u malayna yaryar yihiin oo suuriya ku taala ayay ku hadlaan baa lagu yidhi luqadaha sur- suryaaniga ah laakiin yani kutubtoodii baa ku qoran waa qo- waa un qayb kiristaankii ka mid a kuwan marka way ku hadlaan suuriya jooga laakiinse kuwa ciraaq jooga waxaa la yidhi maya waa un maarata kaniisada laga isticmaalaa waa suryaaniyada oo macnaha s- yani syria loo nisbeeyey oo kiristaan baa joogi jira syria waagii hore qaar baa ka ka ka qaxay xataa waxaa la sheegay ilaahay hindiya iyo inay gaareen sida uu noo sheegay maaragtay wadaad la yidhaha doctor faa cabdiraxiim oo hindiya luqooyinkan iyo waxaana yaqaana Een, cibriyadu marka waa middan hadda ee, nimankan hadda yahuudda ah ay isticmaalaanoo way qoraan wayna ku hadlaan hadda wayna qoraan wayna ku hadlaan laakiinse wax hore loo qori jira maa waa wax waa hore baaba'ay yani kubanaan sano ka hor wax baaba'ay waaye laakiin hadday soo nooleeyeen afartamiyadii maaragtay ee qarnigii lasoo dhaafay yay macnaha bilaabeen yani wax boqol sanoba maaragtay ee cumrigeedu uu yahay maaha hadda midaan hadda la isticmaalo oo ay hadda ay macnaha soo nooleysteen laakiin iyadana maaragtay kutubtooda qaarkooda aa ku qoran luqadaas cibriga ah labaduna marka carabigay u dhow yihiin suryaaniyada iyo cibriyadu labaduba carabiga u dhow yihiin suryaaniyada usii dhow weliba sida loogu dhawaaqaayo iyo sida loo qoraayo marka wuxuu leey marka luqada ay ku qorayaan ma carabi ba mase waa suryaani mase waa cibri ama maaragtay wax kale oo u eg maxay tahay luqadu haddii qof uu yiraahdo jawaabtu waxay ma- waxay tahay su-aashaas waa bidco inaad luqada aada weydiiso oo aad tiraahdo malaa'igtu luqaday wax ku qoraan waa bidco annaga waxaa nagu waajib ah oona saaran inaan rumayno in malaa'igtu ay wax qoraan laakiin luqaday wax ku qoraan waxba ka sheegi mayna taas laakiin haddii ka su-aal kale la weydiiyo la yidhaahdo qoraalkaasi ma waraaq buu ku qoran yahay mase macnaha markaas een, cunuga maarata arrimihiisi la qoraayo caloosha ku jiray risqigiisa iyo waktiga uu noolaanayo iyo waxa uu qabanayo iyo inuu shaqiya inuu saciid yahay la qoraayo ma waraaq bay ku qoraayaan malaa'igtu mase cunugaas caloosha ku jira wejigiisay ku qoraayaan ama dhabankiisa jawaabtu waxay tahay waxaa jira buu leeyahay shiikhu aathaarku tusinaysa salafkii laga wariyey in lagu qoraayo macnaha wejiga ama dhabanka cunugaas yar oo caloosha ku jira sidoo kale aathaar salafkii ka sugnaa laga wariyay baa jirtabo jirta oo sheegaysa in waraaq ay ku qoraayaan malagaas uu wax ku ku qoraayo waraaq laakiin labada qowl in la isu keenaahi wax adag maahu leeyahay shiikhu waa fududahay oo waxaa suurtagala buu leeyahay inay waraaq ku qoraan kadibna malagii marka uu eh, qaado oo maaragtay meeshii alla ugu talagala uu la aado kadibna lagu qoro maaragtay wejigii eh, cunugaas yaraa ama dhabankiisi faa'iida lix iyo tobanaad qofku ma oga buu leeyahay waxa loo qoray wixii u qornaa oo ama risqiya ama maaragtay inta uu noolaan lahaa ah ama maaragtay waxa uu samayn doono ama waxa uu samayn doono ama inuu dhur darsaday ama liibaanay qofku ma oga wax loo qoray qofku garan maayo sababtoo looma sheegin dadka looma sheegin taas waa wax qarsoon sidaa darteed baa la faray buu leeyahay qofku inuu ku dadaalo siduu maaragtay ee, u soo hoyn lahaa oo u maaragtay samayn lahaa wixii asaga anfacay arrinkaasi marka arrin ee, la isku waafaqsan yahay waaya buu leeyahay oo shaki kama jiro oo dhammaanteen maaragtay wuu qof yaqaana male wax loo qoray laakiin waxaa nala faray inaan ku dadaalno inaan maaragtay la nimaado wixiina anfacayay kana fogaano wixiina dhibayay aakhiriya adduunba faa'iidada toddoba iyo tobanaad waxay tahay ee xadiidka laga qaadanayo in bani aadamka waxa uu ku dambeynayaa ay tahay laba arrimood midkood ama waa dhurdarsi ama waa liibaan allana wuxuu yidhi fa minhum shaqiyun wa saciid dadkii waxaa ka mid a mid dhur darsaday iyo mid laa- mid liibaanay yaa ka mid a dadkii wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi huwa aladii khalaqakum alla waa midka idin abuuray fa minkum waxaa idinka mida kaafirun mid gaalooba oo alla aan maaragtay u shukrinin oo alla aan caabudin oo diinkiisii aan qaadanin wa minkum waxaa idinka mida mu'minun mid mu'min ah saasaa dadkii alla u kala qeybiyey kadib marka dadkii way dhimanayaan kadibna waa la soo celin doonaa oo qofku markii maaragtay marka la soo celiyo waxaa xaalkiisa uu noqon doonaa wuxuu ku noolaa hadduu wanaag iyo islaam iyo ku noolaana oo saas lagu ofsadana haddii maaragta wuxuu heli doonaa abaalmarin wanaagsan haddii kalena waa taas cagsigeedoo ciqaab buu la kulmi doonaa shiikhu marka waa uu duceeyey wuxuu leeyahay alla waxaan weydiisanaynaa inuu dhammaanteen nagu daro kuwa liibaanay alla asagaa maaragtay ducada maqli og waana uu noo dhow yahay wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online